subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga subaxday dalsan shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho madaxda maamulada jubbaland iyo hirshabeelle oo muqdisho kusoo wajahan si ay kaga qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaran mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo kormeeray xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka deegaanka bariire oo ku burburay dagaaladii ka dhacay deegaankaasi howlgalla ka dhana al-shabaab oo weli ka socda deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobollada dalka dunida inteeda kale wararka saaka aan idinkaga heynana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo isu diyaarinaysa dagaalkii ugu cuslaa ee ku qaada dalka yukrain iyo isis oo sheegtay in weerar lagu dilay shan iyo toban qof halka afartan kalena lagu dhaawacay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wacan u wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha oktoobar sannada laba kun iyo labayilabaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooroona warkayga subax markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgelayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka furmaya shirkana waxaa ka qaybgelaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka sida koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen hirshabeelle cali guudlaabe jubbaland axmed madoobe puntland siciid danni galmudug axmed qoorqoor iyo madaxweynaha soomaaliya iyo guddoonka gobolka banaadir madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed laftagareen iyo sidoo kale galmudug axmed qoorqoor iyo puntland siciid danni ayaa muqdisho ku sugan waxaana sidoo kale saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada muqdisho ay soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed madoobe iyo hirshabeelle cali guudlaawe shirka ayaana waxaa inta ugu badan diiradda lagu saaraya arrimo kala duwan ay ka mid tahay sar u qaadidda howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada dalka shirka golaha wadatashiga qaran ayaana markaan wuxuu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee si rasmi ah looga hadlo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid ah gobolada dalka madaxda maamulada jubbaland iyo sidoo kale hirshabeellena muqdisho ayay kusoo wajahan yihiin si ay shirkaasi kaga qayb galaan oo ka furmaya caasimada dalka ee muqdisho shirkaasina waxaa sidoo kale la filayaa in laga soo saaro warmartiyeed kadib markii shirka lasoo gebagabeeyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana shirkaasi shir guddoominaya dhanka kalena haddaan eegno mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kormeeray xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka deegaanka bariire oo ku burburay dagaaladii ka dhacay deegaankaasi ibraahim maxamed mayow ayaa warkan noo soo diray guud ahaan waxaa burbursan xarumaha danta guud ee deegaankan beriire waana saamaynta ugu weyn ee ka dhalatay dagaaladii halkan ka dhacay goobaha burburka xooggan ka muuqdo waxaa ka mid ah iskuulada xarumaha maamulka iyo kuwa caafimaadka deegaanka xilligan kama jirto adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo xarumaha loogu adeego bulshada ee maamulka wafdiga wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo u korgalaya xaaladda deegaankan iyo sida ugu fudud ee lagu horgelin karo xarumahan ayaa maanta kormeer ku tegey xarumaha waxbarashada ee deegaankan iyo kuwa caafimaadka wasiirka iyo saraakiisha la socotay ayaa ugu horreynba kormeeray iskuulka hoose dhexe ee deegaanka berire oo burbur xoogan uu ka muuqdo saraakiisha ciidanka iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdhegle ayaana wasiirka faahfaahin ka siiyey sida ay bulshada ugu baahi qabaan in dib loo howlgeliyo xarumahan ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdheegle maxamuud sayiid axmed saakow ayaa wasiirka wasaaradda batroolka koonfur galbeed u sheegay in deegaanka xilligan uu baahi weyn u qabo in laga hirgeliyo iskuulo iyo xarumo caafimaad waxaa mahadsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan taliye liibaan yuusuf taliyaha ururka tobanaad iyo taliyaha ciidanka howlgelinta gaarka haaruun xasan taliya haaruun xasan aada aad u mahadsantihiin deegaankaas aad ugu shaqayseen ammaanka aad u sugteen runtii mahadcelin aad leedihiin ilaahay aad ii mahad celiyo kadib uma wasiir ku soo dhowow deegaanka bariire waa nabad kulley waa aragtay meel badanaad booqatay xaaladeeda waa okey isdhexgalka bulshada ciidamada saraakiisha kulli nabadgelyaa ka jirto dad isku faraxsan aad aragtay kulley wixii warbixin kale adagaa dhiibi doono deegaanka bariire kusoo dhowow kusoo dhowow ugu dambeyn wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa jaaliyadaha ka soo jeeda deegaankan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii deg deg looga hergelin lahaa deegaankan xarumaha muhiimka u ah bulshada waxaan ku soo wareegnay guud ahaan deegaanka bariire waxaan soo marnay xarumihii maxaanku idhahdaa adeegyada bulshada loogu talagalay sida iskuulkii oo runtii ka muuqda burbur xoog leh oo u baahan dayactir xoog badan in lagu sameeyo deegaankan waxaa ku nool bobuletion aad iyo aad u tiro badan oo u baahan waxbarasho xaqayna u leeyihiin inay waxbarashada helaan oo sidii ay u helayaan deegaanada kale ee gobollada dalka insha allahu tacaalaa anoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo maamulkii gobolka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa baahiyihii halkan aan ku aragnay in jawaab degdeg ah iyagana ay ka soo bixiyaan oo dhinaca waxbarashada ah sidoo kale meeshaan iga dambaysa waa m c h kii degmada oo isagan xihan bulsho meel ku dhaqan haddii ay joogto waxyaalaha muhiimka u ah oo aan laga maarmaynin waa waxbarashadii iyo caafimaadkii haba ay kala darnaadaan laakiin waxaa ugu daran caafimaadkii labadaba haddii aan haysanin bulshadu meesha maku noolaan karto runtii reer bariire waxay mudan yihiin ammaan gaar ah bariire markii la yidhaahdo dalka soomaaliya waxa waaye magac weyn oo aad iyo aad u weynoo dadyooga ku weynoo aad caan u ah maantay waxay dhaantaa boqolkiiba boqol deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka yacnii si xurnimo leh ayaa waxaan ugu soo dukaamaysanay magaaladii dhexdeeda shaqo badan ugu soo qabsanay aad iyo aad waana ku faraxsanahay runtii in howshaan quruxda badan oo ay qabteen ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa ciidamadan ka howlgala deegaankan oo runtii sida aan aniga ka arkay si asluub leh ay ku dheehan tahay noo soo dhoweeyeen wanaag leh dadka shacabkana aad iyo aad u qadarinaya mahadii ha idinka gaarto ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha idinka abaalmaray insha allahu tacaala waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo maamulkii gobolka shabeellaha hoose oo shaqooyinkii ka socday deegaanka bariire aan indhahayga ku soo arkay wax ka wada waxaan ka rajaynaynaa shaqadan kaloo qabyada ah iskuulkii iyo m c h kii inay iyaguna dhammaystiri doonaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan baaqalkan ugu jeediyo jaaliyadaha ku abtirsada deegaankan bariire ee ku dhaqan dalka dibaddiisa shalay m c h kaan idinkaa dhisay maantana waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaalaa inaad maaragtay m c h kii iskuulkii dadka deegaanka aad u howlgelisaan si howshaas ay u socoto insha allah
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan barire
waryahayaga ibraahim mayow ayuu kaasi ahaa aada ayuu mahadsan yahay markan haddaan eegno weli waxaa dalka ka socda howlgallo kala duwan oo ka dhanaa al-shabaab kaas oo la doonayo in looga saaro guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka howlgallada waxay si gaara kaga socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo deegaano kale oo iyaguna ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgallada ayaana qorshahooda ama ujeedkooda waxa uu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada kala duwan ee kaga sugan yihiin gobolada dalka guud ahaan dalkana howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa ka socda oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabka deegaanada ay al-shabaab ku sugan yihiin halka markaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda dowladda ruushka waxay isku diyaarineysaa dagaalkii ugu cuslaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay isu diyaarinayaan inay galaan dagaalkii ugu cuslaa ee ka dhaca gobolka istaraatiijiga ah ee koonfurta kherson ciidamada ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay inay dib ugu gurtaan toddobaadadii lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen weeraro ka socda dhinaca galbeed ee webiga denebro olaxia aristanchofi oo ah la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada ukrain ayaa sheegay in ruushka ay sii xoojinayaan ciidamadooda islamarkaana ay ku qasbanaadeen dadka rayidka ah inay halkaasi isaga baxaan wuxuu intaasi ku daray in dagaalkan uu noqon doono midkii ugu adkaa caasimada gobolka kherson ayaana ku jirtay gacanta ciidamada ruushka tan iyo maalmihii ugu horeeyay ee duulaankii ukrain ay ku qaadeen sideed bilood ka hor guud ahaan warkii subax codsaaka kala socoteen raadiyaha dalsamaanaga intaa cidduu warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan barahayna bulshada aan ku leenahay warka warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane allah
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel